bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan dhegeystayaa kuna soo dhawaada barnaamijkii caawo iyo diljir waa sagaal iyo tobanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha puntland oo saraakiil ciidan dallacsiiyey puntland iyo nayto oo badda dusheeda ku shiray guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamed axmed tarsan oo xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey musuq maasuq iyo waxqabad la-aan al-shabaab oo lagu eedeeyey inay afar qof oo isku qoysa qoobta kaga jareen deegaanka nambar konton ee shabeellada hoose taliyaha cusub ee qaybta booliiska ee gobolka dhugaar oo xilkii la wareegay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland oo maanta garowe ku qabatay dood ku saabsan daryeelka carruurta xukuumadda kenya oo dib u dhigtay dib u soo celinta qaxootiga soomaalida tartan xayaareed garowe dhowaan ku dhex mari doona koox ka socota dalka australia iyo kooxo ka dhisan puntland qodobadaas iyo qodobo kale uu ka mid noqon doono kulan looga hadlayay abaarta gobolka kakaar oo qarna lagu qabtay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna barnaamijku idin ka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalka ayoo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijku uu sheegana waxa ay mar kale kaga boogan karayaan websiteka radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawa iyo daljir waa hagaagaynu gudagalna barnaamijka madaxweynaha dowladda puntland professor cabdiweli maxamed cali gaasa ayaa dallacsiiyey lix sarkaal oo iyagu dhowaan tababar laba sana ugu soo dhammaaday dalka dibaddiisa saraakiishan oo lix ah ayaa loo kala dallacsiiyey shan ka mid a waxaa loo dallacsiiyey darajada laba xidigle halka sarkaalka lixaadna loo dallacsiiyey saddex xidigle madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo hadal kooban u jeediyey saraakiishana ayaa uga mahad celiyey sida wadanyada leh ee ay usoo dhammaysteen tababarkii loo diray ee labada sano ahaa waxa uuna ku adkeeyey in ay kasoo baxaan mas-uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran dalkooda taliyaha guud ee ciidamada dowladda puntland gaashaanla sare siciid maxamed xirsi oo loo yaqaano siciid dheer oo munaasabada saraakiisha lagu dalacsiinayay goobjoog ka ahaa ayaa fiidnimadii caawa waxa aan weydiiyey tababarkan ay saraakiishan soo qaateen iyo waxa uu tagi ahaan kusoo kordhinayo ciidanka daraawiishta ee puntland wuxuuna siciid dheere ku jawaabay saraakiishan waa saraakiil dhalinyaro ah oo dalka dowladdiisa kusoo tababartay markii horena arday diplom level ahaa iyo wax saraakiil hore ahaaba ay ku jiraan inagu siistamka waxawy sargaalka hore oo garaadada lahaa garaadada siyaabo badan baa loo bixiyaa merid ha noqoto ama si kalaba ha noqotee marka waxaan jeclay ina gaarsiin heerka tababarka garaadada uu markaas uu qaadan doono marka marka markii qof tababar lasoo tababarayo garaado horu lahaa oo sargaal buu ahaa tababarka heerka la qaadanayo soo qaata kabacdina waxaa loo tixgeliyaa garaadada marka markii hore marka hadda soo tababar kusoo baxday waa saraakiil marka sidaas lagu qaatay hal nin oo sargaal hore ahaa oo isagu noqonayo maarata darajada captain iyo ka dhalinyaraha oo mutacalimiina oo diplom level ahaa oo ciidamadu ay qaateen oo saraakiil ahaan u qaateen oo laba sano waxbarasho ku jiray oo noqonayo maarata laba xidiglayaal si loo dhiirigeliyo waxbarashada iyo korqaadinta aqoonta ciidamada qalabka sidaas waayahay ma markii koowaadba marka saraakiil noocana ay puntland usoo tababartaan dalka dibisa lagu soo tababaraan mase waxaa jira marar hore lasoo tababaray adigu tababarka heerkan haddaa ugu horeyso xagee lagu soo tababaray wadanka dibadiisa maxay marka kusoo kordhin karayaan aqoon ahaan iyo tababarka ay soo qaateen ciidanka dowladda puntland wax weyn bay kusoo kordhinayaan waa saraakiil saraakiil dhamaan ciidanka lugta ah marka tababarka heerka ciidanka lugta door weyn bay ka qaadan doonaan iyo la hogaamin kara labadaba hadda ma jiraa qorshe kale oo saraakiil noocaasa aad dooneysaan inaad kusoo tababartaan si sare loogu qaado tayada ciidanka dowladda puntland mar kasta oo inoo suurtagal noqoto inaan helno diyaar baan unahay waana qorshaheedaan gelayna waan ku jirina marka ugu dambeyntii saraakiishan dhalinyarada imika tababarka soo dhamaystay hawlahooda maxay noqon doonaan hawlahooda waxay noqonayaa inay ciidanka ka dhex shaqeeyaan oo ay noqdaan xilal kala duwan qabtaan iyo inay ciidanka barnaamijka tababarkiisa ay ka qaarkoon ka qayb qaataan qaarna ciidamada ay xagga hogaaminta ka qayb qaataan wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda puntland mudane siciid maxamed raage ayaa maanta waxa uu kulan badda dusheeda markab jooga oo naato leedahay uu kula shiray saraakiil ka tirsan nato kuna sugan badda kulankan ayaa looga wada hadlay sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen ammaanka dhinaca badda warbixin amuurta ku saabsan waxaa stuudiya daljire magaalada boosaaso ka soo jeedinaya weliye xasan haykel kulankan oo ka dhacay badda dusheeda ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiin ka soctay ciidamada badda ee nato iyo wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcabadeeda puntland waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga dhanka amniga ee badda kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka iyo sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland haddaba markii uu kulankaasi uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay kana warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigaasi nato wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda puntland injineer siciid maxamed raage bismillahi raxmaan iraxiim kulankani wuxuu ahaa mid laska laysku lagu iskaashi ah dhinaca badda amniga badda kaasoo dhex marayay wasaaradda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo odayaasha iyo gobolka iyo degmada waxaanna rugtii ka wada hadlaynay sidii arrimaha maaragtay xagga dembiyada ka dhaca badda looga wada hadli lahaa hadday noqoto burcadbadeedda iyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa argagixisada iyo hadday noqoto dhinaca kalluumaysiga sharci darada iyo hadday noqoto waxyaabaha kontrabanka ama xasan haykale radio daljir boosaaso
guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamed axmed tirsan oo haatan ku sugan muqdisho ayaa xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xilligiisa dastuuriga uu haatan dhammaaday waxa uu ku eedeeyey musuq maasuq iyo weliba waxqabad la-aan waxa uu sheegay in muddadii afartan sano ahayd ee uu xilka hayay ay noqotay mid soomaaliya ka khasaartay isagoo rajaxumo ka muujiyey doorashada iminka la filayo in ay ka dhacdo soomaaliya tarsan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulada laga dhisay soomaaliya qaarkooda ay si sharci darra ah ay ku dhisan yihiin islamarkaasna xasan sheikh uu mas-uuliyaddeeda leeyahay qadka telefoonka ayuu igu warramay isagoo ku sugan magaalada muqdisho horta waa nasiib daro xukuumaddan waxay dhimisay afar sano iyo ummadda soomaaliyeed ka dhimisay haddana fursadii kale oo soomaaliya inay wax ku bedisho ay rabtay ay haddana ay aada iyo aada u qaribtay sababtoo ah musuq maasuq iyo dad soox iyo dad diid iyo dad keenso ayay ka dhigtay qabaa'ilkiibay isku dirtay jifooyin hoosey isku dirtay dhiig baa layska daadinahayaa dhaqankiibay fidnaysay awal siyaasadiibay fidnaysay laakiin hadda dhaqankiibay u dhacday dhaqankiibay fidnaysay laaluush iyo iyo musuq maasuq iyo kala garasho cod kala garasho doorashadii waxay ka dhigtay saylo wax lagu kala iibsado waxaan jawajay hor oo aqalka sare lagu dooranahayo wallaahi xildhibaan aqalka sare dad u taagnaa ayaa waxay bixiyeen saddex boqol oo kun ayay saddex saac ku bixiyeen midna wuxuu midna wuxuu bixiyey laba boqol oo kun midna saddex boqol oo kun marka haddaad fiirisid bulshada ay ay ay rabaan inay masalaan amase deegaanka ay kasoo jeedaan ama degmada ay kasoo jeedaan ma laha school primary ah mana laha wax biyo macaan oo laga cabo ma laha ummadduna meelay ka shaqaysato ma laha marka intaasoo dhan ayay marka ku dhiibeen saddex boqol oo kun laba boqol oo kun mishaarka xalaasha noqon kara ee kasoo geli karaa waa saddex kun bishii afar sano markaad ku dhisatid waxay noqonaysaa boqol iyo afartan afar kun bay noqonaysaa marka nasiib darada waddanka haysata taas wey taasaa laga shaqaynahayaa laakiin aniga lama yaabahayo tartan yuusan soo gelin baarlamaan ayaa ugaaskii ugaaskii loo iibsado asagana uu laga iibiyey sayladii maaragtay wax lagu kala gadanayo waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin dadka maraykanka ee madow caddaan been ku yimid mayna qabsan karin wiilasha waaweyn ee xooga badan ee africa ay lahayd markaas mayna iibsan mayna qabsan karin laakiin ugaasyadoodii iyo boqoradoodii ayaa laaluush la siiyey markaasay wiilashoodii intay xirxireen ayakoo jeebeysan ay maraakiib saareen si beeraha loogu fasho lagu dhisto addoon ayaka oo intaasoo sano la addoonsanahayo marka kama duwana kama duwana hadda waxaa la samaynahayo dhismaansuka dhaqanka la geliyey iyo laaluushka la siinayo laaluushka ay qaadanahayaan kama duwanaa afrikaankaas waagaas boqortooyadii qarnigii lix iyo tobnaad iyo qarnigii shan iyo tobnaad maaragtay dadka afrikaanka ah ee boqoradooda iyo ogaansadooda ay iibsanayeen kama duwana siyaasadda soomaaliya maanta ka taagan waayahay xildhibaanada haddii ay lacag iyagu la bixeen oo ay leeyihin hadaad kusoo doorto waxay dooraan waxay ula jeedaan ma xasan sheikh baa lu kule sow iyagu ikhtiyaar ma hadday lacag haysta lacagtooda ma ismaalayaan tartano dadka dadka lacagta ugu badan bixinahayay waa dadka groupka wadanka haysta wada marka lacagtaasi waalida ah ee xadaafka ah ilama aha qof soomaaliya oo lacag nadiifa soo shaqaysay inuu bixin karo ilama aha lacag waxaa weeye marka si sahal ah kusoo gashay oo uusan lahayn wey wuxuu bixinahayo lacag uu leeyahay ma aha lacagtii waxaa weeye laga xaaraantinimeeyey afartii sano lasoo dhaafay in iskuulla ilmaha yararka loogu dhigo in biyo macaan loogu sameeyo in maarag shaqo loogu abuuro in isbitaallo iyo daawooyin lagu siiyo marka kama naxaayo qof kale sababta qof baa soo siiyey oo dhahay soo gal xildhibaan soo noqo keliya waayahay adiga oo mahadsan waxaad sheegtay eed aada u culays badan oo waxaad tihi dawladdaani afar sano ayay ummadda soomaaliyeed ka khasaarisay waxyaabaha ay khasaarisay maxaa kamid ah tilmaami karaysid oo laga filayay inay qabato waxaa kamid ah dawlad horta waa adeeg dawlad dawladnimadu ma aha qof shaqo la siiyo qof shaqo laga qaado dawladnimadu waxaa waaye inaad adeeg bulshada u adeegtid bulshada soomaaliyeed inay u adeegta laga raba adeegu waa maxay adeegu waxaa laga rabaa inay dhaqaalahooda kobciso oo shaqo u abuurto nolol caadi oo karaamo leh oo sharaf leh ku noolaado mayna ku guulaysan mayna samayn ku ismana deyin waxay ahayd qofka amnigiisa gurigiisa dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharafkiisa amnigiisa in la sugo mayna sugin oo waa sana hadda magaaladii oo dhan inta lasoo koobay baa madaxtooyadii la isugu yimid oo jidadkii madaxtooyada ayaa qaraxyada ka dhacahayaan jidadkii madaxtooyada waxaa la dhibahayaa barmilo waaweyn iyo maaragtay dhagaxyo waaweyn amni marka amnigiina kamayna shaqayn ciidan qaran in la sameeyaa rabay ciidan qaran mayna sameyn weli ciidan maleeshiyaada iyo qabalyahaan haysanaa waddanka xuduudadiisa inay koobtay waddan xuduud ay ka taliso ma jirto waxay ahayd in ay dawlado federaal ah oo sharci ku dhisan inay samayso sharcigii wax kasta marka la dhisayo sharcigaa la hormariyaa sharciga ay ku dhismahayaan oo lagu dhisahayo dawlado federaal oo waxaa dhismay aan sharci ku dhisnayn oo ayaku ka hor dhismay sharci la-aanteed sabaday arrintaasi arrintaasi dhalinaysa dadkii shaqo male oo lacagtii lacag awareegaysa ma jirto oo lacag wareegaysa dadka kala bedelanaya ma jiro oo kamid ah astaanta qarannimaday kamid tahay male maxay ku guulaysatay marka lan dhaweyd waxaan arkaya iyagoo ku faanaya saraha waaweyn ee ay dadku ka dhisteen magaalada muqdisho inay ka inay inay iyaku ay dhiseen maxay dhiseen marka wax ay noo sheegi karaan naku waan ognahay dadka waa waa la marag habaabin karaa laakiin dadka diidli gudaha ku dhex jira lama marag habaabin karo hal isbitaal oo ay dawladdu maamusho gacanteeda ku jirta ma jirto hal iskuol oo primary school oo gacanteeda ku jira male hal shaqa abuura ma jirto wasaarad laga shaqeeyo saddex saac oo isku xigta ma jirto wasaarad wax soo saarta ma jirto soo ma garan wax qorshe ah oo u qorshaysan ardadan jaamacadahan tiradii ka batay ee toddobaatan jaamacadood ay muqdisho ka furan tahay ardadan kasoo baxaysa lebalkooda si kastaba ha ah tayadooda si kastaba ha ah wax loo qorsheeyo ma jiro degmad kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta ayaa dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal u baahan ahw ardadii soo baxday ee toddobada sano lagu rafaadayo wax qorshe ah male marka waxay badii bay galeen badii bay ku dhimanahayaan shabaab bay gelahayaan aawe marka dawladnimadu maxay tahay la ii sheegayo dawladnimadu ma waxaa weeye doosid la dhoodhoofo iyo maaragtay brotocool la helo iyo askarku daba yaacdo iyo diyaaradna kiraysto iyo hoteello islaameed ay dad dhisteen in lagu nasto miyaa dawladnimadu dawladnimadu maxaa waaye inaad maaragtay dad soo dhadhaweysid oo dad maaragtay nitaa iyo jaaka aad qaadatid adoo dadkaagii baahan yahay maanta waxa dhacaya abaaraha ka dhacahay waad arkaysaa gaajada dhacaysa dad baa dhimanaya xoolaa dhimanahaya ma ka maqashay hadalkooda ma ka maqashay ama wax tilaaba ah ma ka maqashay wax qaadanhaya dadka dhimanahaya maantana waxaa milyanis baa lagu qarash garaynahaya kursi ayaa milyanis lagu qarash garaynahaya yaa sabab u ah musuqmaasuqaas baahay iyo iyo corruptionkaas yaa sabab u ah yaa aasaas u ah yay maxamse sheekh maxamse sheekh baa mar ka dambeeya arrimahaas kolley dadkii xukunka haystaa ka dambeeya waayahay afar sano bay dawladdu shaqaynaysay ciidamo military iyaysan awood badnaane dalku waa uleeyahy waa kuwa har iyo habeen ammaanka sugaya oo dagaalamaya oo qolyahan kasoo horjeeda dawladda la dagaalamaya gobollo badan oo soomaaliyana waa ay joogaan daliil dawladd waa yeelan kartaa soo ma jireen marka waxyaabo dawladdu ay ku faani karto ay qabatay weri askarteena askarteena boqol doolar buu qaataa waxay noo sheegeen inay saddex iyo labaatan kun diidan ay dhisan yihiin hal doolarba boqol doolar bayna qaataan bishii hal uniform oo qoraxdaas aragtay hal uniform bay wataanoo markay qaangaar wada noqdo markay dhaqaan dhar ay isaga bedelaan ma laha kaba kale ay isaga bedelaan lama mana dacas bay ku socdaan mana geedkii ku socdaan waa karaamo darra karaamadan laga dilahaya midda labaad askartaan ma midaysan tahay adinka hadda maanta gaalka aad joogteen puntland aad joogteen ma rumaysantiin ciidamo qaran ee laga soo diray muqdisho inay xuduudkeeda ka dhexeeya xuduudka etoobiya ay saasimo bishigii maxaad maya maxaad u diidantihiin waxaad aaminsantihiin inayna ahayn ciidan qaran waxaad aaminsantihiin inay yihiin ciidan qabiil sama garan sidaas oo kale gobol kastana sidaas weeye marka arrinta ma aha ciidan dhar la bisan baan wataa ma aha ciidanka waxaa waaye wuxuu ku dhisan yahay haybadu ku dhisan yahay weye ciidan soomaaliyeed ee qaran ee haybad qarannimo ku dhisan ma hayna ciidan maleeshiyaada ee qabaylaan hayna waayahay waxaa soo hadalqaaday maamullo ku dhismay sharci darro maxaad ula jeedaa arrintaa waxaan kula jeedaa marka la dhisaayo dawlad goboleedyada marka la dhisaayo waa inuu sharci jiraa sharci waa inuu jiraa sharci ku qeexan awoodooda waxay xaq uleeyihin waxayna xaq ulahayn waxay ayaka mas-uul ka yihiin waxayna mas-uul ka ahayn ee xiriirka ka dhexeeya dawladda dhexe ayaka sharcigaas ma jiro sharcigaas oo la samaynaya dawladuhu dhiseen marka waxaa waaye dawlado islaag baa dhismahaya dawladaha islaag isku awoodaha dhismahaya marka dawladaha islaag isku awood markay dhismaanna wadankaa la burburinaya wadankaa la gogoynaya wey waaya ugu dambayntii wax kastaba ha dhacaan iminka waxaa la xulayaa xubnihii baarlamaanka ee doorasho ayaana la filaya inay dalka ka dhacdo inkastoo laftigeeda dhibaata ay ka jirto maxaad ka filaysaa doorashadan ma isleedahay doorasho soomaaliya ay ku najaxdo dawladda soomaaliya ay kasoo baxday noqon doonta fikirkaaga muxuu yahay adiga tarsan tarsan ahaan absolutely shasaanka ka muuqda iyo sida loo maamulahayo iyo musuqmaasuqa ka jira iyo iyo faragelinta qaawan ee dhan awoodeed iyo dhan dhaqaalaba ah ilama aha inay kasoo bixi doonaan wax umaqana ay ku naaloosa inay kasoo bixi doonaan ilama aha
iminkana shabeellada hoose wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose gaar ahaana deegaanka lambar konton oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jira magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in ururka al-shabaab uu halkaas qoorta kaga jaray afar qof oo isku qoys ah kadib markii halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa al-shabaab dhanka kalena duqeyn dhinaca cirka ah ayaa la sheegay inay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo dhanaane oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan al-shabaab lama xaqiijin khasaarada dhabta ee duqeyntaas ka dhalatay haddaba goobjoogay sababo ammaan magaciisa u qariyay ayaa radio daljir uga warramay duqeyntaas iyo weliba dadkan la sheegayo in la laayay waxaana waraystay weriye xasan haykel oo ku sugan stuudiyaha daljir ee boosaaso walaal maxaan ku yidhahda waxaa weye gobolka shabeellaha hoose meelo kamida ayaa maxaan ku yidhahda waxaa ka dhacay in nimankii ahay maxaan ku ciidamo koonfur galbeed iyo shabaabka inay dagaal ka dhaafara meel yidhahda dagaalka number konton oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose meelo kamida number konton dagaal number konton dagaal baa ka dhacay dagaalkii markii dhacay ayaa waxaa dhacday meel reer miya degan baa lasa galay waxaa dhacday in odayaal maanku saddex wiil oo dhalinyaro ah booliskii lasoo qabtay lafadaa laga jira la goobraayba wax dhilaami la dhigay ma garatay waa garta xagee lagu qowracay marka waa meel la yidhaahdo number konton iyo number lixdan meel u dhehaysa waayo halkee u dhow dahay waxaa u dhow tahay number kontona u dhow tahay waa waxaana ka tirsan gobolka shabeelle hoosena ka tirsan tahay waa gartay muqdisho markaa intee kilomitir ba u jirtaa muqdisho waxaa konton iyo shan kilomitir u jirtaa dhanka koonfureed waa gartay geelina waa la dhahay oo maxaan ku yidhahda halkaas iyo maxaan ku yidhi waxaa laleeyahay dhinaca ayaa qora haddaa halkaas lagu degado ee lagu qalay baa layidhi sidaa sheekeysa magala weli waa teleefon lagu soo dejiyeen
waayo afarta qof ma rag ba ma dumar ba maxay isugu jiraan waa rag saddex walaala iyo aabahood ay saddex dhalinyaro walaala iyo aabahood geeli la jira ahaaye waa isku qoys miya waa odaga baa ilahay isku abo wiilisha isku isku abo waayo odag waxaa dhalay odago dhalay marka xalay aawna waxaa dhacday in meel la yidhaahdo heerta maxaan ku yidhahda shacabka ganahin maxaan ku yidhahda gantaalo lala dhacayo yahay duqeynba duqeyn duqeyn xoog badana ka dhacday kow iyo toban gantaalo lagu dhacay sidii naloo sheegahayo laakiin yani khasaaraha dhimasho dhawa weli yani ma hayno waa gartay duqeyntaas xagee laga soo tuura baad leeda marka waxaa laga soo tuuray diyaarada diyaarada diyaarada soo tuurtay si dadka deegaanka noo sheegaya
waayahay marka deegaanka la duqeeyey waxaa ku sugnaamay al-shabaab
al-shabaab deegaankooda khimaaliya inta yani dhanaan la yidhaha dhanaan meel la yidhaha dhanaan waa magasha malayna waa gartay waa duka tababarka ciidamadu waxaa jirta dhanaana la yidhaha deegaanka shabaaba dadka wuxuu ka sugan waxaa kala dhacday xalay in weerar ka dhacay meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo number konton yani galbeedkeediyo guriga intuu dhay dagaalka ka dhacay igina odibaa ku dhacay waa in dhowr neefo lo anoo ku dhimatay meesha dagaalka dhacay
waa gartay marka duqeyntan hadda dhanaana ka dhacday ma diyaaradaha kenya ba mise waa diyaarada maraykan laga leeyahay yaa geesta baad leedihiin
diyaar ma kala garanayna kulleyni maxaan ku yidhahda diyaar laba diyaaro aheed maxaan ku laba diyaaro aheed maxaan ku hadda ayaa aheed in kenya tegin american kulleyna waaga maraykan waxaa sida kala garaa ballidoole kasoo dhanaya ayla leeyahay ballidoole markaan wareysanayo ballidoole habeenka soo kasoo dhaca leeyihin waa kuwa yani maraykan kulley sidaa kulleyna milligeeda ma dhaqaana anigaa ley
waa gartay dadka deegaanka marka cabsi noocay muujinayaan hadda dadkan deegaanka kulley hadda yani waa ka degan yihiin oo oba meelaha gantaal ka dhacay ka mugtay adoobka mad meel oo deegaanka hada ma degayn inkaba waa ka fogaadaan meel ay isbaaruusanaan ooday deegaanka markaan wareysana waa kuleyn yani waa waa naga fogtahay oo hagga yani hagga yani hagga hagga waqooyi deegaanka hagga xabiinimada dada soo soo hagga yani xamar ay soo kaxayaan ayuba ka baqay maxaan ku in marlabaa lagu soo laabtay yani gantaal halka ka dhacay
waa gartay waxa kala ka waxa dhacday halen meel deegaanka markaas in yani maxaan ku dagaal ku dhacay guri oo reer degan dawlad hoose waa gartay marka guriga ayaa ku dhintay guriga wiiliyar boo ka dhaawamay inta waa laga waa laga badbaadiy ee dhiman ku tirfiday nimanka shabaabka guriga guray maxaanku raa geedna meesha dib u dhawaaga marka arkay xafadaa la jiro dagaalba ka dhahay meesha guri waa la tamiyey wiiliyaba ku dhaamay afar aruur ay hooyadeeda ahayd oo kaar waa qaylisay markay ciidamo kusoo tahay guri waa la tamiyey wiiliyaba dhaawaa yar gaaray waana marka geeska fotooga marka meelya bufo marka ka tasda marka ka tasda kama kusoo balaa marka tasda bufo baa layira bufo
taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka nugaal cabdirashiid maxamed xuseen ayaa maanta xilkii kala wareegay taliyihii hore ee qaybtaas gaashaanla sare cabdiraxmaan xaaji abshir oo in muddaaba isagu xilkaas soo hayay weriye cabdixakiin xuseen xasan ayaana warbixintan ka diyaariyey taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka nugaal cabdirashiid maxamed aw xuseen ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka qaybta gobolka nugaal xil wareejinta labada taliye waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda puntland taliyaha guud ee ciidanka booliska puntland iyo guddoomiyaha gobolka nugaal taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka nugaal oo ka hadlay kulankii uu xilka ku wareejinayay ayaa sheegay inuu la shaqayn doono taliyaha cusub ee xilka loo magacaabay
in allaalaynti magaca maalaysta maqli jirtay inaguna waa isnaqaanaa idinkuna waa taqaanaa anna waa ina aqaanaa oday dalka tegay maahi oday jooga ahay oday cabdishiid garab taagan baahay habeen iyo maalinba meel shaqo laga rabo oday ka shaqaynayaa taliyaha qaybta cusub baa warka kusoo dhaweynayaa inuu isaguna fursadiisa uu dadka codsanayo inuu ka faa'iidaysto mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaa kusoo celcelinaya taliyaha qaybta lala shaqeeyo dhammaan saraakiisha qaybta gobolka nugaal ama saraakiisha kaleeto erada loola shaqayn jirtay sida b m bf oo kaleeto hadda joogta b b s f dhammaan waxaa leeyahay gacmo furan kusoo dhaweeya aniga cabdirashiid waxba ma karahin sida ay la shaqayn jirteen baynu haddana u wada shaqaynaynaa aniga cabdirashiid waan isgarab taaganaa gacmahaanu ishaysanaa wabillahi towfiiq taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay cabdirashiid maxamed xuseen oo isna hadlay ayaa sheegay inuu uga soo bixi doono xilka loo magacaabay sida ugu wanaagsan waxaan u sheegayaa oo ballan qaadayaa haddii ilaahay dan ka dhigo degmooyinka dhammaan inaan soo maro inaan soo jeefimo inaan la shaqeeyo degmo kasta iyo saldhig kasta iyo gaadiid kasta iyo taliyaha qaybta wuxuu hadda wareejiyo inaan xabad xabad soo arko intaa waxaan ku darayaa taliyaha ciidanka booliska sidaa adii magacowday oo xilkaani ugu dhiibtay waa ballan inaan ku socdo haddii haddii haddii ilaahay idan ka dhoogsho waxaan ballan qaadayaa barasaabka wada shaqayn baanu leenahay inaanu isku xirnaanaho sidii hadda taliqaybeedkii ugu horreeyey cabashada ka jirta inayna dhexdeena ka dhicin insha allah wasaaradaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda waa wada shaqaynaa wax soo saarkeeda booliskaa qabta wasiir waxaanu doonaynaa shaqadayda inaanu hago annagu mushaarka aan soo saarno inaanu weyno qolofeedaan qaadatona xaq maaha xuquuqdooda inaad noo ilaalisaan waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda maaliyadda cashuurteeda iyo dhammaan adeegeeda inaanu la fulino si joogta ah laakiin bisha markay dhammaato aan ku xisaabtanno
gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdullaahi faraweyne oo ka mid ahaa saraakiishii ka qaybgalay kulanka ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaan leeyahay taliyaha cusub dardaaran taliya xafiiska halagaa helo oo noqo sargaal soo toosa subaxdii xafiiskan fadhiista riboodkana taliska laga xukumo iyo guddiga nabadgelyada gobolka oo sida tooska u leh aada u keena labadii suxood baan soo kala hay waaj marka haddee ha noqon mid xilwareejinta sugaye mid ku hayo oo meeshaadi lagaa helo ha noqon waa iyadaan dima waxaa la caadaysana xafiisaha la imaa marka xafiisaha hala imaa kaas waa dardaaran ummadda reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa shacabka aan xukunno in la shaqeeyo ciidanka booliska ciidanka booliska waa furaha nabadgelyada hala shaqeeyo ciidanka booliska xogtan hala siiyo annaguna waxaan ballan qaadaynaa gobolka nugaal haddaan nahay inaan la shaqayno taliyaha cusub mudane cabdirashiid taliyaha guud ee ciidanka booliska puntland cabdirasaaq shire faare ereg oo isna ka hadlay kulankii xilwareejinta ayaa ka hadlay arrimo badan oo khuseeya booliska gobolka nugaal iyo wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda waxaana hadalkiisi ka mid ahaa sida tan gobolka iyo qaybtu ma aha gobol iyo qayb caadiya waa caasimadii caasimadii baa waxay keentay muhiimad gaara inay yeelato sidaa darteed ayaanu uqiimeynay sidaa uqiimaysan tahay baanu ugu qiimaynay inay macno yeelato waxaan u mahad celinayaa taliyihii hore ee qaybta iyo taliyaha cusub labadaba waxaan leeyahay taliyihii hore bini aadamku wuxuu yidhaahdaa wax badan qabo wax badan ha kaa khaldameenin waxba ha qaban wax yar qabo ad wax yar ha kaa khaldameen waxba ha qaban wax khaldami maysid qofka bini aadamka ahi markuu wax badan qabto wax badan baa ka khaldama kaabaa halka dhici mayna waa shaqeeyey shaqooyin badan buu qabta guddoomiyii wuxuu yidhi soolarkii la waayey bateriyaasha waa la keenay wax badan oo horey loo dhici jireen waa la kee waa jiri jireen oo la qaban jiray haddana waa la qaban doonaa insha allah intaan anigu joogay booliiska boqol waa ka badan yihiin kayska ugu daran ee bini aadamka ka dhex dhaawaca gacan ku dhigle inta taliyaha qaybtu gacan ku dhigle gacanta kusoo qabta uu keenay aad u fara badan yihiin waxyaabo badan oo ka ka daahay oo aanu qabana oo aan ku dhaliilanina waa jiraan waa human nature ama dabeecadda bini aadamka ilaahay u sameeyey baa waxay tahay waxna qabo waxna qalad taliyihii hore waa uga mahad celinaa shaqadaad qabatay waa cornel in badan soo shaqeeyey haddana ciidanka booliiska ah xilkan hore loogu dhiibay hadda waa laga qaaday mid kalena waa loo dhiibi doonaa sida qof waliba ay waajib ku tahay anigu shalay baan imid ciidankii booliiska berrin waa laga qaadaya kuwa iga horreeya oo ka tegey kuwa iga dambayntoona ka tegi doona ma aha xilka in lagaa qaadaa in dhaawac lagu geystay xilku waa meerto maalinba nin baa qabanaya waxaana ugu nasiib daran ninka markaa haya waayo iyadoon waxba u dhamaystirnayn yaa xil laguu dhiibaya wax kuu dhamaystirna ma jiraan adoo qaawan ba wax lagu dhiibaya wax lagu leeyahay halkaa waddo ka samee cagasna ma haysatid saasna ma haysatid ha waddada ka samaynaysa adaa waxaa lagaa rabaa reernimadaada inaad albaabka furato ereyadaas waxay ujeedaan taliyaha cusub taliyaha qayb adigoo faramara aan waxba hayn baan kuu dhiibna xilkaa waxaan kaa rabnaa waddo inaad ka samayso adigu adoo gacmo maran waa dadaalaynaa tabartayo inaanu ku gacan qabano guddoomiyaha gobolka waa kugu mahad celinaa xafladan kala soo qabshay laakiin arrin baan rabaa inaan ka hadlo booliiska wuxuu ahaan jiray waax ka mid ah waaxaha wasaaradda arrimaha gudaha hadda ma aha wasaaradda amnigu hoos tagaa booliisku ma hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la rabaa inaanu shaqada waxa la yidhahda job description baa jira shaqada ciidanka booliisku waxay toos u hoos timaadaa wasaaradda amniga laakiin wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqayn baan leenaha gobornatooruhu waa madaxweynaha gobolka isagaa wakiil uga ah madaxweynaha gobolka laakiin ciidamada qalabka sida wada shaqayn baa ka dhexaysa waxaa jira operation iyo administration maamul iyo howlgelin howlgelintaa naga dhexaysa maamulka nagama dhexeeyo inaan intaasoo xaqiijin la rabaa wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqaynta aan leenahay waa operation waa shaqo maalmeedda aan qabanayno laakiin maamulka waa ka madax banaan yahay wasaaradda amniga toos hoos tagnaa waa in taas la xaqiijiyo sidaa darteed guddoomiye guddiga nabadgelyada golaha deegaanka waxaad wada shaqayn toosa leedihiin taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga iyo ciidamada xukuma waxay ku amran yihiin inay idinla shaqeeyaan afar iyo labaatanka saac warbixin inay idin siiyaan diritiibada aada bixisaan inay raacaan waxaan idinku codsanaynaa idinkuna sidaad horeba u samayn jirteen taakulayntii ciidanka ay ku shaqaynayeen in laydinka helo idinkana ee aysan noqon inaad un ayaga usha la dhacdaan keliya idinkana waad ku soo noqonaysaa haddii ilaahay qadaro ugu dambayntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ayaa sheegay in isbeddelka qaybta gobolka nugaal uu noqon doono mid wax badan soo kordhiya xil wareejinta maanta waxa weeye aad baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka aan ka soo qaybgallay waayo waa muhim taliyii qaybta hore oo u mahad celinayaa runtii shaqo fara badan oo uu qabtay oo runtii tusaalooyin hadda maaragtay aan ka xusi karo waxyaabaha gobolka kusoo kordha iyo la socodkiisa oo aan ugu mahad celiyey runtii goobtanna ay mudan tahay inaan ka sheego waxaan anigu safar soo geliyey wafti halkan aan keenay hal habeen ka hor baa guri loo qabtay habeenkii haddii guriga la keenay waa u tegey waa soo kaxeeyey waayo dad annownay ahaayeen dee waxaad garanaysaa dareenkiisa la soco dadka magaalada kusoo kordha iyo goobaha ay degaan marka runtii aad baan ugu mahad celinayaa qaabkii uu u shaqaynahayey taliyaha cusub waxaan leeyahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo abdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir
wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland ayaa maanta qabatay dood ku saabsan daryeelka carruurta iyada oo maalinta berrina ay ku aadan tahay maalinta daryeelka carruurta agaasimaha daryeelka carruurta khadra axmed maxamed ayaana warbixin ka jeedisay kulankaas haddaba agaasimaha iyo qaar ka mid ah carruurtaasba waxaa waraystay weriye cabdilmajiid maxamed catoosh oo ku sugan stuudiyaha darjir ee garoowe
miitinkan wuxuu ku saabsan yahay waa maalinta caalamiga ee caruurta adduunka oo loo yaqaano universal chair day haddaan afka qalaad ku sheego maalintaas waxay ku beegan tahay labaatanka bisha novembar maanta halkan waxaan u fadhinaa dood ka dhan ah shaqadaas oo lagu cabirayo xaq lagu cabirayo doodan caruurtu xaq ma u leeyihiin inaan la faquuqin xaq ma u leeyihiin ilmuhu inay waxbarasho helaan xaq ma u leeyihiin ilmuhu inay helaan habla dhaqan wanaagsan bulshada qaybaheeda kala duwan ha ahaato ilmaha i b b-ga ha ahaato ilmaha kale oo mataqaanaa fasalka gudihiisa ku jira mararka badanaa waxaa dhacdo oo aan la socdaa kaagaasma ahaan in caruurtu dhexdooda isquuqdo oo uu ka dhex jiro marka ahmiyadda maanta halkaan aan u fadhinin waxaa weeye in ilmaha aan la takoorin la bahdilin la faquuqin wixii xaq ay u leeyihiinna ilmuhu inay helaan waayo ilmuhu waa ubixi wadanka beri wuxuu noqonayaa waxaa laga sugayaa mustaqbalkii madaxweynetinimada wuxuu noqonayaa wasiirka wuxuu noqonayaa daktarkii wuxuu noqonayaa mid dad dalkiisa dantiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca ilmaha waxaa la ma inta badan waxaa la dhahaa ilmuhu ilmaha waxaa jira waalid ku xagud gudba laakiin maahan ilmaha in lagu xadgubo waayo ilmuhu waa ubax waa soo koraya waxbarashada keliya maahan in ilmaha la geeyo iskoolka dhanka guriga waa in ilmaha wax lagu baraa tacadiyo badan baa la jiraa gabdhaha kale kumaysta kuftigoo kale ay u geystaan ragga qaar rag oo dhan maaha laakiin rag wax yaqaana weeyaan oo saas arrintaasoo kale ku kacaya taasna waxaan ugu wacyigelinayaa wiilasha xunxun saas ay sameynayaan ragga qaar ragga layskuma qaado laakiin qaar ka mid a wey gabdhaha tacadiga wax badan baa ku dhaca sida adigu markaad iskoolka soo aadaysid oo kale wiilal yar ama ciyaar yar meel fadhiisanaya dhagax kugu soo tuuray war maxaa dhagax igu soo tuuray dad raadina de waxay ku leeyihiin adeer caalamka la shan qaado kala soco meesha
marna ma la kulantay adigu gaar ahaan tacadigaas oo kale mase jidha qof mataqaana saaxiibada ka mida oo iyadu tacadigaas oo kale ku dhacay
may anigu lama kulmin laakiinse gabdho badan oo saa lagu sameynaya isha waa ku arkay laakiin anigu waxaan isku dayaynaa gabadha walaashay aan caawiyo wiilasha aan kala hadlo sida haddaad wiilashaas si cadid ama aad dood la geshid waxaa laga yaabaa doodda inay kugu weynaatid laakiinse hadal yar baa laga soo koobaa waxaa tirahdaa oo dhihi ka dhaa buu naga daaya ama waxa saas haye baa adiga madaxaaga kugu daynay oo kale ku dhahayaan su-aas kaaga jawaabaya ubax adiga waxaad noo sheegtaa caruurta taamamka ma la faquuqaa sideese looga hortegi karaa haddii ay jidho caruurtaas oo kale in la faquuqo ciyaalada iskuullada hadda dhigta oo kale waa la faquuqaa mid waxaa jira laga jira badan yahay oo iskuulka dhigta marka waa laga yaaba ardayda inay dhaga hadal sameyso ardayda qaybta qayb way jiraan wanaagsan ardayda qaybna way jidhaa qayb fidmo fidmoyaala oo badanaaba fuquuqa dadka laga tirada badan yahay qofka laga tira badan yahayna wuxuu sameynaya isagoo dhan waa iska murgaya wuxuudahaya waa laga tira badan yahay waxama sameyn kadib isagoo dhan baniyajab waxaa laga yaaba in iskuulka daraadis uga haro ereyga yar oo lagu dhahay umale sida idinka oo kale ilmaha kaamamku in ay wax bartaan oo iskuuladii lagu arko message dhaa ilmo mataqaan kaamamka kamid ah oo idinla dhigto iskoolada idinkuse marnaba isku dayden in aad wax u qabataan ilmaha kaamamka oo aan awoodda u lahayn in ay barashadii soo galaan ama ku beeraan ha waa anagu haddaan aragno dad ka haray waxbarashada oo kale baan waa la hadalnaa waa u muxaadireynaa haddee qayb way jidhaa dhaga adag oo tiraahda ani ma rabi oo ka taga qayna way jidhaa intay nasoo raacan dhigta waxbarashada oo qayb aada u fiican qofku waxaa dareemi karaa waxbarashada muhiimkay leedahay baa taa geli kara
xukuumadda kenya ayaa sheegtay in ay dib u celinta qaxootiga soomaaliya oo la filaya in dhowaan lasoo celiyo ay muddo lix bilood ah ay dib u dhigtay kadib markii codsiyo ay kaga yimaadeen hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey go-aankan ayaa waxaa soo dhoweeyey guddoomiyaha xalinta khilaafaadka ee xerada dhadhaab oo ah meesha qaxootiga ugu badan ee soomaalida uu ku jiro maxamed cabdi shire oo ah guddoomiyaha xalinta khilaafaadka waxa uu arrimahaas uga warramay weliye subayr sheekh cabdi oo ku sugan stuudiya darjir ee magaalada gaalkacyo
wallahi walaalo waa arrin aada iyo aada u wanaagsan weye arrin aada iyo aada u wanaagsan weye arrinta ay dowladda kenya maanta ku dhawaaqday oo ay dib ugu dhig dib ugu dhigayso dib ucelinta qaxootiga soomaaliyeed nahana macnaha xeryaha dadka ku jira dad waxbarta iyo dad iskoolla ku jira iyo dad caafimaadkooda meeshaan wax ku haysta iyo dad magaranaysaa nabadgelyo ku haysta iyo dad magaranaysaa daawo ku haysta iyo dad magaranaysaa guryo kira la-aana haysta yani aada iyo aad bay ugu barwaaqaysan yihiin dadka halkan degan inkastoo ay tahay meel qaxooti ah oo aan qaxooti saraandiis lahayn laakiin nolosha ugu wanaagsan bay haystaan hadda markii loo eego dadkii halkaan ka noqday oo soomaaliya ku noqday dhibaatada haysata markii loo fiido go-aankan dib u digidda ee lixda bilood ee qaxootiga raristooda ma yahay waqti idinku filan oo aad ku diyaar garoobi kartaan wallahi kuma filla oo ay ku yar tahay maxaa yeelay dad aad u fara badan baa xeryaha fadhiya Eh, lix bilood ka bacdina waxa imaan doonaa ma garanayno oo ay dowladda go-aan qaadan doonto laakiin waxaan rajaynaynaa lixdaas hadday dhammaato haddana wixii haray inay ma garanaysaa ay ugu sii dari doonaan insha allahu tacaala ma garan ee waa gartay een muddooyinkan waxaa jiray qaxooti soomaaliyeed oo dib ugu soo laabanayay soomaaliya ee iyaga halkey marayaan tiradoodii ee masaray u kacday ma ee weli dadkii een xeryaha qaxootiga inay joogaan bay rabaan nambarka qaxootiga ee soomaaliyeed ee baxay maxaad warka haysaan wallahi dadku markii hore dantar qabeen aad bay u jeclaa inay noqdaan markay ku cusbaayeen bayna ahayd magaranaysaa madaxweynta cusbayd bay ahayd xoogaa lacago iyo xoogaa barwaaqo ah oo gudaha ka jirtana waa loo sheegay oo inay ilmuhu wax u daran doonaan lagana bixin doono muddo dhowr sano ah laga bixin doono ilmaha magaranaysaa inay heli doonaan biyo nadiifa inay heli doonaan magaranaysaa in la caawiyo lix bilood raashin ku filan inay heli doonaan in xoogaa gacan qabsiga la siin doono oo ay maarata ku dhex galaan eh, dalkooda iyo dadkooda waxaasoo dhan baa loo sheegay marka hore way way way way cuslaayeen Eh, labaana u kala qaadayaa dad waa dadka jubooyinka dadna waa dadkii banaandin iyo eh, u socday eh, deegaanada ku xeeran dadna waa dadkii baari iyo bakool weye marka dadkii jubooyinka waaba la joojiyey in muddaa way taagnaayeen Eh, dadkii xamar iyo yaa la qaadayay dadkii xamar iyana hadda idaacaddeena ka dhagaysanaysaan umalaynaya dhibaatada ay la kulmeen oo macnaha ay ka qaylinayaan ilaa tira aana laba kun iyo something ay ay sheegayeen inay xamar ka degeen marka meel walba waa dadkii loo celiyey waa ay qaylinayaan waana ka qaylinayaan dhibaatada jirta marka hadda waxaad moodaa inaysan aada ugu degdegaynin maaragtay eh, dib u laabashada ma daran ee waxaa jirtay hay-addan xuquuqda bini aadamka u dooday amnesty international warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay kenya in ee, ay ku khasbayso qaxootiga soomaaliyeed in si khasaba ee, xeryaha qaxootiga ay uga baxaan dhadhaab xeryaha qaxootiga waa joogtaa dhadhaab walaacaas ee hay-addu muujinayso maxaa ka jira wallahi ama walaal dad la qasbaayo oo guryahooda loogu tagayo buurin laleeyahay ma arag ma garan haye oo dowladda kenya ku uleynaysa ama ay ay maaragtay muujinaysa in maaragtay dadkaasi ay waxay ku tagaan ay ay ay ay ay ku samaynayso ma garan Ah, dadku biyaha biyihii waa haystaa caafimaadkooda waa haystaan raashinka intii la siinayay hadda haba yaraadee way qaataan Eh, dad guryaha loogu tago laga jafaayo dad la qaafayana ma arag ma garan laakiin kenya dhowr jeer horey ku celcelisay xeryahan qaxootiga inay ee, xirayso albaabada iskugu dhufanayso dadka soomaaliyeed baa isku dhijinaya soomahan xeryaha qaxootiga maxaa waddankiinu aadi weyday intaas media aan ka maqlaynaa ma garatay laakiin dalka in la aadaa waxay ku xiran tahay in dadka horta dalka uu nabad ka dhacdo dowlad ka tala inuu yeesho maamullo iska soo wada horjeeda oo isdilaya iyo kuwa ishaysta iyo kuwa dowlad dhexe oo aan awood lahayn oo ayadana waxay rabta ku tillaabsanaysa iskaga tigrisananaysa haddeer idaacadaha inaad ka dhegeysanaysa ma boqolaal meeloodoo meelna qaraxyo ka dhacayaan meelna weerar ka socdaan meelna la isku dilayo ma garan ya marka marka ee, dadku waxaasoo dhan media waxaasoo dhan media ay kala socdaan dalkana way ogyihiin wayna ka warqabaan marka wax badan oo iskugu dhejiyaanna way jiraan oo ay halka ku haystaan hadday xagga aadaan aysan la kulmaynin ma garan Een, hay-adaha ee, qaramada midoobey iyo dowladda kenya iyo soomaaliya markii dadka ay soo rarayaan oo gudaha kenya ee, ka kaxaynayaan soomaaliyana ay keenayaan ee, ballanqaadyo ayay ee, u ballanqaadeen maxaa ka fulay maxaad leedihiin arrintaas walaalow aniga horta gudaha kenyan joogaa ee ma garan karo horta meeshiina ma tegin aniga dadka laabtana ma ihi laakiin media waad ka dhegaysanaysa dadka ma garanaysaa tegay gudaha tegay alaadka ka baxaaya ee qaylada ka yeeraysa soo hadda maad dhegaysanaysa idaacadda b b c da hadda laga soo daayay Eh, midaas oo laga kaleeto oo maraykanka oo v o e da laga soo daynayay oo wiidii hore laga soo daayay marka dadka gudaha way cabanayaan dhib waa ka jira xataa haddaa soo noqday waa jira xeryaha kusoo laabtay oo joogaan oon kaarna lahayn ma garan oo sababta usoo laabteen maxay tahay sababta usoo laabtaan waxa wixii eh, loo ballan qaaday ama ay filayeen oo gudaha ugu tageen bay ka waayeen ma garan ka waran nolosha qaxootiga uu ku noolyahay marka laga tago waxbarashada halka ay ku haystaan een, noloshiina waa sidee wallahi raashin hadda aan ku faano ama aan kuu sheego oo lama qaato laakiin dadku ammaanna waa haystaan shalkiska way haystaan dul aan lacag laga qaadayn oo kila ahaynna way haystaan biyana way haystaan Eh, caafimaadka hadday isbitaalka aadaanna daawooyin waa kasoo helaan ma garan tan kale waxaa jiray ergeyga een, qaramada midow u qaabilsan ee, qaxootiga ee, maxamed cabdi afey ayaa een, idin yimid muxuu idin sheegay een, muxuuse idinkala hadlay walaalow eh, eh, maxamed cabdi aafeey eh, wuxuu sheegay eh, dadka inuu u raadinayo xal soomaaliyeed waxay ku noqdaan in loo qaban doono oo u raadin doono Eh, dhibaatada ay gudaha dadkii noqday eh, qabaanna wuu sheegay kuwa gudahaan abi hanan hadda meeshaan joogna toogana dhibka ay qabaan wuu sheegay marka ergey cusub maadaama uu yahay wuxuu yidhi salaamaan qaadaya waxaana jeclahay dadka inay waxay maaragtay eh, ilaahay wax siin karo laakiin waxaan u heli karna inaan usoo jaajaan lama garan ee waa tahay ee ugu dambayntii muddo lix bilood ayaa laydii qabtay lix bilood kadib xaggaad ee is oran kartaan ee ka qaxooti ahaan qorshihiin waa uu ku dambaynayaa iyo mustaqbalkiina والله ماشي إلهي وقتها دليل هرت أنا يعني بدكم سيد إلهي وقتها دليل أنا يعني بركي ما قال إلهي إذا كي ترى وحن على إن بدكم مستقبل في سمير وناسنا حاول إن شاء الله وبدكم هو هذا هو وحن هذا يسكتوا هرتي وما مولا يدك النار في إلهي أجر دعوة إلهي إنه ما أعرف مرحب بقول سمرين دورة بدكم الدركوا وأنت يسمعوا يكونوا هم دورة إن شاء الله تعالى مرة مرة كان هاي نيرو مارتا وناسل ayaguna ay maaragtay noloshooda la qabsan doonaan insha allahu tacaala dawladda kenyana waxa weeye dadkaa way soo dhaweysay muddo lix iyo labaatan sana ay haysay dadkaan maaragtay culays badan iyo dhibaato badan bay kasoo mareen waxay tahayba maaragtay haddana ma muuqato ifafaalla ay dhibaato ugu geysanayaan dadka oo muujinaya in la khasbahayo ma garan laakiin dawladda kenya waxay codsatay dadka in aryaha la xiri doono oo ay dadku ku noqdaan guryahooda iyadoo ammaankeeda u hadlaysa taasna waxa weeye waxay ku xiran tahay maaragtay sidan dadku noloshooda iyo meeshay u socdaan iyo waxa la siinaya ay ay u wanaagsanaadaan haddii hadda fayda xataa wixii faraqabsiiyaha la siinaya ay wanaagsanaadaan dalka dadku dalkooda waa ku noqonaya waana rabaan ma garan
agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo cayaaraha puntland mudane axmed cabdilla tigana ayaa sheegay in dhowaan magaalada garowe uu ka dhici doono kulan ay yeelan doonaan koox dhinaca kubadda cagta ah oo soomaaliya kana socota dalka australia iyo saddex kooxood oo puntland ka dhisan islamarkaasna ah heerka koowaad axmed tigana ayaa bulshada garowe ugu baaqay inay si fiican usoo dhaweeyaan naadigan cusub ee puntland kooxeeda la cayaari doona cabdixakiim xuseen xasan ayuuna u warramay saxufi aad baa mahadsan tahay radio dasjir sidaad mar walba ugu adeegtaan arrimaha bulshada iyo xidhiidhka dhinac walba saaad socodsid waxaa casimaad na soo weydiistay koox australiana oo dhalinyaro ah soomaaliyeed oo xiiseynayay bal inay maadaama ciyaarihii puntland ay maqaam sare gaadheen inay puntland ka ciyaaraan kadibna waxaanu casimaddii baanu dirnay waxaanu kale oo sameynay xiriir kubadda cagta ee puntland ayaanu u xil saarnay inay qaabeeyaan qaab ciyaareedkii iyo systemkii wasaaradduna ay kor ka hagto ee garoonka la diyaariyo ee garsoorkii loo diyaariyo ee degaankooda ee qaabka intay joogaan muddada week bay joogi doonaan ee maanta oo sagaal iyo toban ah ayay soo ga- ga- gaadheen soomaaliya ee waxaana rajaynaynaa inay berito ee puntland yimaadaan si fiican loogu soo dhaweeyo ciyaaro saaxiibtinimo oo naadiga ee garowe city ee naadiga ciidamada qalabka sida horseed iyo kooxda comsed ee gobolka ee mudug ka dhisan ee editor dhagacadde uu maamulo ayay la ciyaari doonaan marka kulamadaasi waxay noqon doonaan kuwa ka dhaca garoonka mirawaare insha allah shacabka guud ahaan ee gaar ahaan reer garowe iyo nawaaxigeeda waxaa laga codsanaya lagu wargelinayaa inay ciyaarta kasoo qayb galaan ee ciyaarahaasi maaragtay loo tuso ee dhiirigelin dhalinyarada imaanaysa ee in lasoo dhaweeyo ee maaragtay ee wadankooda la jeclaysiiyo ay arkaan macnaha dadkoodii iyo dhulkoodii ay yimaadeen marka barnaamijkaas wasaaraddu siyaasadda wasaaradda ayuu ka mid ahaa bal in qurba joogta lagu soo celiyo wadanka inay dhulkooda arkaan ee maaha kuwa isboortiga keliya ee kuwii waxbarashada ee dhakhaatiirtii injineeradii ee marka barnaamijkaas meel fiican buu marayaa waxaana rajaynaynaa insha allah kow iyo labaatanka inuu tartankaasi bilowdo ciyaaraha ugu horeeya ee lix iyo labaatankan uu soo gebagaboobo insha allah meeqo kulan ee baan filayaa agaasime in ay eh, la ciyaaraan eh, kulankan ama kooxdan eh, ka imaanaysa dalka dibaddiisa Ee, kooxdaas waxay la ciyaareysaa saddex kooxood ee, alcasara horseed waxay la ciyaareysaa garowe city ama dowladda hoose iyo comseed laakiin waa ciyaaro la iswada arkayo koox waliba kooxda kale arkayso ee, qaabkana kolley xiriirka ayaa hore u shaaciyey saan jeclahay oo labada kooxood oo ugu dhibcaha bata ayaa finalka isla ciyaaraya ciyaarta finalka ah Ee, laakiin waxaan ugu talagalay in la iswada arko ee, garoonka la yimaado ee, garoonka waa diyaarsan yahay ee, garsoorka waa diyaarsan yahay ee, fixi technica ahaa oo farsamo ahaana xiriirka kubadda cagta puntland ayaanu maaragtay ee, ee, u wakiilanay wasaaradduna siyaasadii guud iyo amniga waxaa kale oo martigelinta qayb weyn ka qaatay ee, muxuu ahay maayarka ee, degmada garoowe iyo ee, taliyaha ciidamada qalabka sida cali nuur oo iyagu qayb fiican ka qaatay oo martigelinta qaybtooda qaatay taliyaha ciidanka asluubta jenaraal cali nuur oo qayb fiican iyagu ka qaatay soo dhaweynta iyo martigelinta iyagu qaatay wixii technical iyo baahida guudna wasaaradda iyo dowladda ay la wareegtay agaasime ciyaar marka la qabanayo dabcan kama soo hadho ee, daawashada ama sida loo soo camiro garoonka ee, bulshada reer garowe maxaad ku baaqaysaa in ciyaartaas laga qayb galo dabcan ee, waxaa laga yaabaa in marka ciyaar la qabanayo ee, dhinaca financialka ama dhaqaale aad uu jiro lacag tigid oo kale ee, ka qaybgalka dadka maxaad ku baaqaysaa iyo si ee, fure ay ugu noqoto horyaalkii oo dhawaan la filayo Ee, waa run ee, waxaan rabnaa dadka inay bartaan inay ka- waa waxay ka qayb qayb ka tahay contributionka ama waxyaabaha dadku markay ciyaaraha imaanayaan inay maaragtay ee, ka qayb qaataan oo soo galaan oo ku dhiiradaan Ee, fi yar baa jiri doona ciyaarahan si loo qiimeeyo ciyaaraha Ee, lacag waxaan jeclahay kolley iyadana la shaacin doono aan badnayn baa la qaadi doonaa Ee, lacag toban kun ah weeyaan ciyaaraha ee, maaragtay hore oo dhan Ee, ciyaarta finalkana labaatan kun baa noqon doontaa kolley gadaal baa laga shaacin doonaa dadka ciyaaraha ha yimaadaan ha daawadaan difoosayaashu ha soo galaan koox walba di- difoosayaasheeda ha keento taageerayaasheeda kooxdan imaanaysa hala soo dhaweeyo hala tuso ee, waayo haddaan ee, kubaddiiba laga xisayn puntland ee, dee si garoomo loo dhiso ay adkaan doontaa laakiin haddii la arko jacaylka dadka in garoomada lasoo bixiyo oo lacag yar lagu gelaayo oo qof walba waa awooda waa geli karaa marka aad baan usoo dhaweyneynaa ciyaaraha in laga qayb qaato oo la yimaado ee, waxaan kaloo aad ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba ee ee, maaragtay kooxda horseed iyo kooxda ee, garowe city oo mas-uuliyiintooda ay maaragtay ay ay martigelinta qaybtoodii qaateen ama deegaanka ha noqoto ama dhinaca ee baahiyaha kale ha noqoto aad baan iyagana ugu mahad celineynaa wasaaradda haddaan nahay marka ciyaaraha lasoo buuxiyo hala yimaado meesha xiise gaar ay yeelan doonaan insha allah
ugu dambayntiina kulan looga hadlayey sidii loogu gurman lahaa dadka ay saamaysay abaarta ba-an ee ka jirta gobolka kakaara ayaa lagu qabtay maanta magaalada qardho oo ah xarunta gobolkaasi weliye maxamuud nadiif shire oo kusugan daljir qardho ayaana warbixintan inoo soo jeedinaya kulankan oo ay kasoo qayb galeen maamulka gobolka karkaarka degmada qardho ganacsato madaxda shirkadaha ka howlgala gobolka siyaasiyiin dhalinyaro haween ayaa ahaa mid loogu gurmanayay dadka ay saameeyeen abaaraha daadsan ee ka jira deegaanada hoos yimaada gobolka karkaar waxaana kulanka soo qaban qaadiyey maamulka dowlada hoose ee degmada qardho ugu horeyntii waxaa kelmado alla kacabsi iyo muhiimadda ay leedahay in laisu gurmado oo kasoo jeediyey sheekh axmed cawaale gaare alle ka cabsi cabsida alle ayaa wax walba lagu gaaraa waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan qofka muslimkaa waxaa lagu yaqaanaa alfal xasan saad wanaagsan insha allah waa ka baxaynaa insha allah roob baan helaynaa insha allah waa khayroobaynaa laakiin waa bayaynaa waa hoodaynaa xori eber maaha soo ma arkaysa weligaa dhinaca khayrka iyaga waxay jiraan waan la dafirayn dhinaca khayrka in loo bataan rabo ilaahay wuxuu hayaa waad garanaysaa xadiiska nabi sal alay wasalam qofkii walaalkii ka fadhiida kurba min kurba dunya faraja allahu kurbata min kurba aakhira min kurba yowm alqiyaama xadiiska macnihiisi kale dhibaataa laga fagi doono
gudoomiyaha degmada qardho cabdi siciid cismaan ayaa si rasmi ah u daafuray kulanka isagoona goobta kasoo jeediyey magacyada guddi loo xilsaaray abaaraha
shirarka waxaa ugu ugu magac darnay nin walbo jeebka qof walbo jeebka nin kasta waxa uu la baxo buu aakhira la tegaya kii doolar la baxaya iyo kii boqol kun oo doolar la baxaya runtii deegaanka gobolka kaar waxaa ka jira abaara xun baa ka jira oo u baahan xilligan in laisu taago dhammaan dadka u dhashay deegaanka oo dhan inay isu taagaan dal iyo dibadba inay isu taagaan oo qof walba wixii awoodiisu tahay uu kaga qayb qaato qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa dhankooda ka warbixiyey xaaladaha abaaraha baahsan ee ka jira gobolka iyagoona ummadda ugu baaqay in gurmad loo fidiyo dadkaasi
nin gurigiisu goganayo orod lama yidhaahdo inaan orodno uu ninkii nin quudin kara iyo ninka qoys habeenkaa quudin karaba uu ku dadaalo iyo kuwa dambe oo iyaguna halkan ku jira ninkii wax bixiya ilaahay baa deeqdu waa waa waynu naqaanaa deeq waa la yaqaanaa waxa waxa ay tahay wax ka doolroon baa ilaahay ilaahay ku bedelaa ri ku haray fildigii xoola gacanta ku hayay iyo sidee u badbaadinaynaa isaga iyo xoolihiisaba muhiimadda weliba waxa leh qofka soo xerooda wuxuu dhex yimi dabkii waxa muhiimadda leh qofka weli fildigii jooga xoolaha gacanta ku haya isu doorlaayihiin hadalkan marka waxaan leeyahay meel hoo u baahan hadal wax ma taro inteennaa hadda isu nimi waxaa halaka laysugu yimi maaha keliya in laysaga sheekeeyo abaar baa jidhehe waa inaynu qayb ka qaadanno abaartaa wax ka qabashadeeda injineer maxamuud khaliif xasan diric oo ah ganacsade kasoo jeeda gobolka karkaar islamarkaana soo wakiishay maxamed siciid cagool ayaa lacag dhan toban kun oo dollar isla goobta ku wareejiyey guddiga abaaraha iyo baahan uuna ugu tabarucay dadka baahan oo deegaanka ah yani uuna iga codsaday in la gaarsiiyo qabiil maaha reer maaha sida loo kala jilicsan yahay oo loo kala liito guddoomiye guddoon annana khasraja u dhiibayna maxamed iyo guddoon
toban kun oo dollar wey jenaraal yaasiin cumar dheere ganacsada siciid warmajaale xildhibaan dhego hore iyo dadweyne kale uga qayb qaatay si siriye ana ay ka qayb galeen gurmadka loo sameynayay dadka ay saameeyeen abaaruhu xildhibaan dhego hore oo ka mid a baarlamanka puntland ayaa dhankiisa sheegay in xukuumaddu ay wado dadaalo ku aadan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadkaasi ay saameeyeen abaaruhu waxaa golayaashu oo weliba baarlamanku soo jeediyey inay golayaashu horta ka bilaabaan mushaarkooda baarlamankaa bilaabay si guud puntland inay waxu jaraan inta abaartu socoto oo horta mushaarkooda ka bilaabaan golayaasha kale xukuumaddana waa usoo jeedinay maantaan rajaynayaa in tala guud la wada qaato oo dhaqaalaha guud oo dowladda wixii laga bixin karo iyo wixii mushaarooyinka laga goyn karo labadaba in gurmadkaa la galo weyn waana heer puntland kaas
ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe dhaqaaji ayaa soo afmeeray kulanka isagoo kula dardaarmay bulshada iyo dowladaba in lala shaqeeyo guddiga si loogu gurmado abaaraha saameeyey dadka iyo duunyadaba baanu aragnay dhibta taa baanu aragnay haddana waxaan leenahay dhulkao dhan isagoo isku wada mid ah ee guddiga ayaa laga rabaa insha allahu inay qorshahooda la yimaadaan xogaalna waa la rabaa inay ku shaqeeyaan xogaalna waa yihiin waxaa loo xulay inay xogaalna yihiin hufnaan iyo aaminnimo iyo cadaaladna la bidayo oo ay lagu aanu ku ognahay radio diljar magaalada qardho
barnaamijka caawa iyo darjirna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka mid lamida intaan suguman doono waa jamaal faarax hadan oo barnaamijka idinla socodsiinaya idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu